walaalayaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat aada iyo aad baan walaalayaal idin salaamayaa kusoo dhawaada saisongii koowaad iyo episodekii afaraad aynu kaga hadlayno bodkastyada markaad keliga aad tahay group la yahay amba aad martiqaad aad samaynaysid haddii aad ku cusub tahay bodkastkana soo dhawow baan ku leeyahay welcome baan ku leeyahay ebisodkii saddexaad waxaynu kaga hadalnay saisonyada iyo sida looga faa-iido ebisodkana walaalayaal waxaynu eegaynaa bodkastka markaad bilaabaysid ambaad leedahay bodkast ambaad isleedahay bilow markaad rabtidaad keligaad ku bilowdid inaad groupaad ku bilowdid asxaaba amba inaad u yeedhid maxaan ku rahday maxaa host ma mise qof nacam aad ku marti qaadaysid anvite oo kale maad aragtay inaad u yeedhid qofkaas inaad su-aalo aad weydiisid interview waxyaala saasoo kalea saddexdaasiba waxbay ku fiican yihiin waxbana waxyaalana way ku xum yihiin marka waxaynu eegaynaa maanta episodkan mid kastaba qeybtiisa ayaanu eegaynaa si aynu ka qaadano waxyaalada fiifiican waxyaalada xunxunna aynu hagaajisno amba limitada ay leeyihiin aynu hagaajino amba aynu yareyno si boqolkiiba boqol aanu ga faa-iidno podcastkeena waayahay de bodkastyada keliga amba qof qura uu hadlayo waad garanaysaan amba waad la socotaan amba waad dhegaysataan qof qura hadlaya oo markaa dee amba wax idinla wadaagaya amba sheeko idin haya sida simanay oo kale oo keligeed aad dhegaysataan iyo muusigeyga yar de markaas oo kale waxa weeyaan avantagega uu leeyahay amba waxyaalada uu ku fiicanahay markaad keligaa aad tahay dee xilligaad hoota rabtid iyo waxaad rabtid ayaad ka hadli karaysaa xilligaad rabtid ayaad maxaan ku rahdaa duubaysaa episodegaaga weliba waxay ku xidhan tahay maadaama aan keligay aan ku yahay oo anigu aan dooranayo waxaan kaga hadlayo iyo goorta aan soo dhigayo goorta aan duubayo kuma xirni inaan dee qof kale aan qofkii kale amba groupkii aan u wada yeedho maxaanu kaga hadalnaa maxaynu markaa waxaan ka yahay am the captain now walaalayaal keligay baan captain ka yahay marka toddobaad walba haddii aan rabo inaan soo dhigo waqti baan u leeyahay waxyaalo badan buu ii fududeynayaa marka adigu aad waxaaga aad samaysanaysid maad aragtay weliba dee haddii aad u fiirsateen garan maayo episodyadan way ka dheer yihiin episodyadii hore marka experiencekaagaa sameynaya in episodyada aad u kalba ay sii dheeraadaan sii dheeraadaan sii dheeraadaan marka waa inaad sidaad rabtid aad ku bilowdid laakiin waxay kuu fududeynaysaa markaad keliga aad tahay inaad de aad waxaagaad hagaajisatid episodyadaada sidaad ugalahad sidaad ugula hadlaysid sidaad ula macaamilaysid podcastkaaga adigunbaa dee ka mas-uula halkaad ku socotid de adigunbaa ka mas-uula adigunbaa arkaya waqtiga toddobaad walba haddii aad rabtidna aad soo dhigtid xitaa maalin walba haddii aad rabtidna aad soo dhigtid aad yo aad bay u fudud tahay taasay maxaan ku rahdaye ay ku fududeynaysaa waayahay marka aad asxaab aad lala duubayo hey marka waa cajiib marka asxaabta laba saaba laba qof saddex qof aad ku tihiin amba afar qof aad ku tihiin ee aad duubaysaan waxaa cajiiba in dee ambiance meeshii ay noqoto inay maxaan ku irahdaaye dee sheekadu ay dheeraato oo sheekadu macaanaato sababtoo kolba kolba qof walbaba fikirkiisa ayuu ku darayaa qof walbaba waxbuu rabaa inuu ka sheego qof walbaba maxaan ku irahdayey intiisuu ku darsanayaa marka dee waxay noqonaysaa wuxuu noqonayaa episode saacad amba saacad iyo bar socon karaya sababtoo dee waa laysku dhiidhiibaya hadaladoo dee sheeko dee waxay noqonaysaa meeshu dee lagu caweynayo kaala arag oo la dhegaysanayo episode dhaadheer ayaad duubi karaysaa de taasaa markaa ay ku fududeynaysaa marka dee wax runtii ebisodyada saacado badan amba waqtiyo badan qaadanayana haddii aad keligaa tahay dee way adag tahay laakiin marka la badanahay saacad saacad amba saacad iyo badh marka la badanahay dee waa wax fudud maad aragtay sheekeero fiican inbaad helaysaa dhag marka waa la bilaabay adag maxaad ka qabtaa maxaad ka qabtaa dhag dhag bahayaalo nacam wuxuu noqonayaa wax nool episode nool oo qofkii ku dhegaysanayay moodayaba inuu idin garab fadhiyo oo dee sheekada uu dhegaysanayo qof walbaba wuxuu ka qabo taasaana cajiiba waayahay mid walba waxaan iri waxaan ka sheegaya waxyaalada fiicfiican iyo waxyaalada xunxun amba liimitka wax xun ma jira runtii wax xun ma jira aniga ereyadayda marmar ee khaldan laakiin waxaan sheegayaa limit limityada mid mid walbaba leeyahay ayaan idiin sheegaya marka marka aad bodkastkaaga aad u yeedhatid aad ku casuntid amba martiqaad markaad qof aad u yeedhid oo qofkaasi aad interview aa ka qaadid oo maxaan ku rahday experienckiisa aad weydiisid amba uu kula wadaago laamisal calaa maxamed eh, waxyaalada uu soo maray eh, su-aalaad ka weydiisid ha- nacam de waad garanaysaan bo- podcastyadaasi oo la weydiiyo qof walbaba siduu sidaa u sameeyey halkuu sidan ka sameeyey su-aalaad weydiinaysaa iga rojuqda experience baa la yidhaahdaa markaa waxaa la isla wadaagayaa dee oo dadkana laga faa'iideysanaya sidan sidan sidan sidee loo sameeyey waxaas oo kale runtiga waa ebisoodyo dhaadheer dadkuna aaday u jecel yihiin sababtoo ah dee waxaad helaysaa ee, nacam, experience dhan oo qofkii aad rabtay su-aale in laga weydiiyo waxyaalo cusub baad baranaysaa nacam dad cusub baad baranaysaa mar walbaba waxyaalo educationka ka mid a oo dee mar walba aad maskaxdaada aad ku kordhinaysid kuwaasina waa aad baa loo jecelyahay marka waa waxay way dheeraanayaan maaha episodio labaatan medhir iyo soddon medhira waa waa kuwo saacad eh, socon karaya maad aragtay su-aalada marka la isweydiiyo rutuuqda experienceka qofka interview aad ka qaadid runtiina waa badanka badanka kuwo een, eh, maxaan ku rahdaa etunska haddii aad garanaysaan amba dee een, eh, applicationada badanka waxaa soo baxaa kuwa een, podcastada groupka amba podcastada guestka loo lo- loo sameeyo amba interviewga laga qaado maxay usoo baxayaan oo maxay een, kuwaasi u een, eh, top tenka ugu jiraan mar walba dhegeysi- dhe- dhegeystayaasha waxay top tenka ugu jiraan la- waxa weeyaan isweydaarsi nacam wax badan baad ka faa'iideysaa haddii aad een, u yeedhsid guest maxaan ku rahdayey amba asxaab een, eh, community badan leh ah, waxaad isla qaybsanaysaan communitygaasi waa win win maad aragtay adna waxaad isbaraysaa communityga geeskaaga qo- eh, geeskaaguna wuxuu wuxuu isbarayaa communitygaaga marka labada community ayaad isku darsanaysaan marka labada labadiinuba waxaad waad ka faa'iideysanaysaan lab- bulsho labada bulshona way ka faa'iideysanayaan labada communityba way ka faa'iideysanayaan waxbay mid walbaba baranaysaa marka labada labadaasi kuwa groupka podcastyada groupka iyo podcastyada guestka waxa weeyaan podcastyo raaga iyo podcastyo eh, top tenka si nacam si fudud markaaba u gala markay aad si fiican uga shaqaysid geestkaaga si fiican aad u dooratay amba en, um, group markaad tihiin eh, episodadaada marka episodadiina markaad si fiican aad usoo samaysateen waxaad kaga hadlaysaan aad si fiican maad aragtay baraha bulshada si fiican aad usoo baadheen waxyaalada socda oo waxaasi aad kaga hadli karaysaan waxyaalo culculus amba waxyaalo kulul aad ka had- ka hadashaan waa podcastyo aad iyo aad loo jecelahay oo runtii eh, badanka kowda amba shanta la dhegeysto kasoo baxa en, en, applicationada lagu dhegeysto en, podcastyada waayahay waxaynu gelinaa iminka limityaday leeyihiin een, qayb walbaba limityaday leedahay ayaynu eegaynaa limitka eh, qofka keligiiya de horta qofka keligiiya dee ma ambiance ma samayn karayo hadduunu variation ku sameynin codkiisa marna dheereynayn marna qoslayn marna gaftamayn marna maxaan ku iraahdayey waynu variation au- ku sameeyaa codkiisa amba sheekadiisa marna gaabneeya marna waxaan ku leeyahay adduun ka dhiga sidaasoo kale waynu ku ciyaaraa codkiisa si uunu dhegaystuhu unu caajisin haddii kale haddaa keligii aan yahay oo de sidaas oo maanta oo dhan sidaasi aan kula hadla dee waxaan ku leeyahay dhegaystuhu mar hore uu ku jiidi doonaa stopo podcastkayga wuu ka boodi doonaayo wuxuu isoran doonaa maxaa ku dhacay marka waa wu- wu- inuu wuxuu noqdaa dee eh, wax nool amba dee sheeko haddii aad rabtid cajiiba oo runtii degan oo wakhtigaasi loogu talagalay wakhtiyo qaar loogu talagalay waxyaalo maad aragtay deganaan oo eh, ah, maxaan ku rahaa zena waxaasoo kale haddii aad kaga hadlaysid okay laakiin hadday tahay wax education hadee waxaan ku leeyahay waa inay wax nool noqdaan oo dhudhudhudhudhu inaana kaga dhigin mid qayd maaha ah kakacansan yaana kaga dhigin codka laakiin nacam inaan nooleeyo episodyada inaad nooleysid episodyadaada weeyaan oo codkaagana aad nooleysid marka limitkuna waxa weeyaan limit kalena way leedahay episodyadu maadaama keligaa aad tahay episodadaadu way yaraanayaan inaan de haddii ah, haddii aanad experience weyn aanad ku lahayn saacad inaad hadiso dhanaad ka samaysid he way adag tahay laakiin waxaad samayn karaysaa een, shan iyo toban midhiir kabacdina labaatan midhiir kabacdi soddon midhiir ilaa iyo markaad kusii dheeraanaysid haddii aad u fiirsateena episodadeedu way sii dheeraanayaan laakiin marka bilowga amba dee imikaba way adag tahay in episodyo dhaadheer aad samaysid marka limitka aanu arkayo markaad keliga aad samaysid een, podcastka waxa weeyaan ambiance ambiance dee maad aragtay sheekadu ay ku dheeraato ay ku macaanaato iyo episodyo yaryar gaagaaban oo lasoo kookoobay hayay noqonayaan marka group la yahay limitku waxay noqon karaysaa inaad dee marmar aad ka caajisi sababtoo ah hebel hebel baa loo yeedhayaa qofka kalea loo yeedhayaa saddex iyo afar haddaad tihiin sheekadu waa idinku dheeraan karaysaa goorma beri beri ma haleelayo maalintaa maalintaa nooga dhigma ayay noqon karaysaa maad aragteen inay waa la isla wada duubaya waa inay afar tuba joogaan amba saddex tuba joogaan marka waxaa ku yara adkaanaysaa inay waktiga la isla wada ballamayo marka waa inaad markaana podcast amba idinku aad noqotaan organize inaad is-abaabushaan maad aragtay oo planning aad samaysataan amba agenda aad samaysataan aad istirahdaan shan iyo tobankii cishaba waxaynu duubanaa episode amba toddobaadkiiba waxaynu duubanaa episode maalintaa iyo maalintaasi maalintaa iyo maalintaasi nacam wax dhirsan inaad noqotaan haddii kale waxaad qof walbaba dee arrimihiisu leeyahay wuxuu leeyahay noloshiisa caadiga marka way adkaan karaysaa in lays abaabulo oo layskula wada imaado si episode loo duubo qof walba isagoo kasii fikiray arintaasi uu la imaado meesha oo lagala wada hadlo waxaana loo baahanayay runtii material qof walbaa microb u baahanahay si si fiican lagu maqlo si fiicanna loo dhagaysto waxayna u baahan tahay runtii in education education maaha maxaa la ihahdaa in la lahaado xeer ilaalinayo codkaba qof qof walbaba intuu siinayo codkiisa maad aragtay saddex haddii aad tihiin afar haddii aad tihiin shan haddii aad tihiin oo shantiinu baad wada hadashaan dee waa dhibaato marka waa ina qof walbaba waqtigiisa hesha marka organisation bay uga baahan tahay halkaasi laakiin inta badankooga aan arkayba gebigooguba waxa weeyaan waa wada organize halkaasay ka yaraan ka limitka aan ka arkaya waa in dee runtii laysku wada raaco horta waxa laga hadlayo kow in la wada joogo waqti loo lahaado planning la sameeyo codka hadalka loo dhiibo cid walba cid walbaba fikirkiisa ka dhiibto material aad lahaatid softwareka lagu duubayo waxyaalo microyada lagu duubayo waxyaaladaasoo kale in la lahaado runtii halku u socdo podcastkuna waa inay dee gebigoguba raalli ku wada noqdaan haddii matalan ay beri la bilaabo waxyaalo kale amba saison kale wayna saisonkaasi laysku raaco amba haddii la iraahdo waxaynu ka bedelinaa maalintii aynu soo dhigaynay haddii khamiista aynu soo dhigi jirnay beri waxaynu ka dhigaynaa sabti dee waa in laysku wada raacaa ma taasaa keenaysa in marmar ay maad aragtay yaraa yaraa waa inaad isku waxyaaladaa isku raacdiin oo dhan waayahay waxyaalada podcastyada geestaga dee waxa looxaa doontid kama hadlaysid waxyaalada sidaa doontidna ma noqon karaysid runtii waxaa loo bartay wax seriusa oo qofkii dee aad su-aalo aad ka weydiinaysid deganaansho lagaa bartay amba maxaan ku iraahdaye qofkii dee aad su-aalo aad weydiinaysid dee waa inay dadkuna ay fahmaan amba jawaabta maad aragtay nacam waqti markaa su-aala aad weydiinaysid waqti qofka kale uu jawaabo dadku dhageystayaashu waa inay su-aasha jawaabta su-aasha jawaabta waxaasoo kale iyoinay ka lumin marmar qofkii baad dhagaysanaysaa maba su-aashii waad ilowday amba waa in marmar dib loo xasuusiiyo amba maxaan ku iraahdayey wixii laga hadlayay amba wixii qofku ka jawaabayeyba inaad marmar aad ilowdid maad aragtay oo dee aad iska dhageysatid ayna marmar waa ina waxyaalada aasoo kale la ilaaliya qofka gaaska u yeeranaya martiqaada haddii aad sameynaysid oo bulshaduna wax badan ay ka faa-iideyso waxaad ilaalinaysaa qofkaad u yeedhanaysid wuxuu uga faa-iideyn doono dadka way adag tahay in runtii qofkaad u yeedhanaysid martiqaad marka aad sameynaysid way adag tahay in toddobaad walba martiqaad aad samaysid limidka limidka ugu weyn aan arkayo waxyaelada marka martiqaad la sameeyo limidka ugu weyn waxa weeyaan waa ebisodyada waxaad dhigaysaa shan iyo tobankii cisho mar amba bishii mar sababtoo ah waxaad u baahanahay waqti interview fiican laga sameeyo waqti su-aalo fiican aad usoo doodootid geestka waqti maxaan ku irahdaa qofkaasina uu sii ogaado waxyaaladuu ka jawaabayo amba aada usii dirtid su-aalada amba laakiin hayloobina labada ugu dambeeya groupka iyo geest waa kuwa ugu maxaan ku irahday ugu dhageysiga badan haddii maanta aad isleedahay podcast bilow labadaas waa kuwa ugu dhageysi badan marka maxaan ku irahdaye de ya amba asxaabta intaad u yeedhid ama faamiligaaga waxaad tiraada podcast baynu wada bilaaweynaa haddii kale waxaa la sameeyaa badanka in loo yeedho qof bulshadu aaday u garanayso amba ad iskugu xiri kartid aad isku xiri kartid qof aan bulshadu aaday u garanayso aad ka tiraahdo waxaan kuugu casuumayaa podcastkayga episode cajiibaan kuu hayaa su-aalaan kaa weydiin doonaa ila wadaag qofkaasna waxay u noqon karaysaa runtii experience hadduunu podcast lahayn amba dee uunu aad u isticmaalin podcastyada waxay u noqon karaysaa experience bilow isaguna bilaawaa kabacdi maxaan ku rahdaa podcastkiisa laakiin marka ugu horeysa dad baraha bulshada community badan ku leh aad aad maxaan ku rahdaa marti qaadid aad ka tiraahdo hey kaale bilow episodeka ugu horeeya horta isbar microga waxaan kugu casuumayaa podcastkayga markaa episodkaasina isaga communitygiisuna adiga ay ku bartaan aadna aad bartid communitygaaga qofkaasi aad marti qaaday marka waa runtii labadaasiba way waa waa cajiib labada community marka laysku daro waxa weeyaan top top sidaa un ayaad ku isticmaali karaysaa markaad keliga aad tahay markaad group aad tahay iyo markaad gaas aad u yeedhanaysid saddexdaba ha iloobin waxa weeyaan podcastu project buuxa markaa runtii ka faa-iideysta sidaad doon sidaad doontaan ula macaamila sidaad idinku aada raali ku tihiin sidaad idinku aad rabtaan u sameeya si aanad maxaan ku rahday oo weliba ayloobin haddii aad mar meel aad gashaan oo meel kale aad doonaysa inaad samey wax kale aad doonaysa inaad samaysaan dawaad karaysaan waxaa sky is the limit walaalayaal waxaa idinku xidhaya podcastkiina oo meel ku soo koobaya ilaahay nama soo koobe ma jirto marka maanta haddii gees aad samaysid beri group baad samayn karaysaa beri keligaabaad noqon karaysaa maanta keligaa haddaad tahay beri group baad samayn beri waxaa samayn doontaa gees sida aad doontid u samee podcastku waa free meesha doonana u tegi karaya waxaad doontid baad samayn karaysaan runtii anigu keligay waxaan u sameeyey waxaan raba inaan keligay aan sameeyo kow oo dee aan isku tuura marka episodka iga horreeya haddaad dhegaysataan waad yaabaysaan marka waxaan doonaya inaan kow aan ka hadlo waxaan rabo oo sida aan rabo aan u duubo marka aan rabona han duubo oo weliba waxaan ugu muhiimsanaa aan rabay inay episode toddobaad walba aan soo saaro sababtoo hadee waxaan garanayay dhinaca websiteadan markaan ku jiray iyo referencemooga seoga google inay inuu dhinaca googlahana podcastkayga sidaasi ugu fiicnaa episodeka toddobaad walba la soo saarayo iyo dee kabacdin waxaan isleeyahay de experience markaad ku lahaatid episodadaadu way sii dhaadheeraan doonaan insha allah hadduu alla ka dhigo markaa sidaasi sidaasi sidaasi hadalada hadalada markaan dee waxaan ku leeyahay hadaladu sidaa iga soo baxaan way sii dheeraan doonaan episodadaadu way sii dheeraan doonaan kabacdi markaa dee sidaa uun ku sameeya sidaa doontin ku bilaawa laakiin bilaawa uun podcastkiina waayahay haddii aad ka hesheen like iigu sheeg haddii aad rabtid asxaabta la sheergareysidna free baad tahay next episode walaalayaal maxaynu ka hadlaynaa waxaynu ka hadlaynaa businesska serverada halkee halkee halkuu ku socdaa podcastku siduu yahay halkeenuu la tegi karnaa ilaa halkee baynu korsin karnaa podcastkeena oo serveradu siday u arkaan podcast maanta mid walba wuxuu ku leeyahay waa podcastkii samee waad sameyn karaysaa maxaan ku irahdaye qaar baa freeya waa maxay xag ujeedadu waa maxay waa maxay spotify halkuu ku socdaa waa maxay businesska spotify inaan runta aynu isku sheegno ituneska marka laga soo baxo spotify wuxuu doonaya inuu noqdo boqorkii podcastka ilaahay baa boqore marka aynu fahano halkay serveradan ay ku socdaan waxaynu arki doonaa mustaqbalka podcastke podcastkeenu mustaqbalku leeyahay ayaanu eegi doonaa insha allah next episode waxaan rajeynaya inaad ka faa-iideysateen waa inoo episodeka shanaad season one episode five businesska serverada waan idin soo wada salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat